sabuuraddii boqol labaatan iyo lixaad markii rabbigu soo celiyey maxaabiistii siyoon waxaynu noqonnay sida kuwa riyooda markaasaa afkeenna waxaa ka buuxsamay qosol carabkeennana gabay kolkaasaa quruumaha waxaa laga dhex yidhi rabbigu waxyaalo waaweyn ayuu iyaga u sameeyey rabbigu wuxuu inoo sameeyey waxyaalo waaweyn oo aynu ku faraxsannahay rabbiyow maxaabiisnimada mar kale nooga soo celi sida durdurrada koonfureed kuwa ilmada wax ku abuurtaa farxad bay ku goosan doonaan kii iska taga isagoo ooyaya oo abuurkiisa sita wuxuu soo noqon doonaa isagoo faraxsan oo xirmooyinkiisa sita